wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in saaka uu duleedka galbeed ee magaaladaasi ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo iska soo horjeeda dagaalka ayaa la sheegay inuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wariyaha v o eda uga soo waramo gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay toddoba kalena waa lagu dhaawacay kadib markii laba maleeshiyo beeleed ay ku dagaalameen meel u dhow deegaanka harcadey duleedka galbeed ee magaalada beledweyne sida ay v o a u xaqiijiyeen dadka deegaanka dagaalka ayaa waxa uu salka ku hayaa muran dhulbeereed oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka taagnaa maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya ayaa waxay ku baxeen goobta uu dagaalku ka dhacay si ay u qaboojiyeen gudoomiyaha gobolka hiiraan saraakiisha ciidanka iyo culamaa udiinka magaalada ayaa horjoogayaasha maleeshiyaadka dagaalamay waxa ay kala hadleen sidii loo qaboojin lahaa xiisada jirta inkastoo dagaalka duhurnimadii maanta uu mar kale dib u qarxay sida uu v o a u sheegay taliyaha ururka soddon iyo sagaalaad guutada shanaad dhamme maxamed ibraahim interfer
xilliga suxuurta kadib ayuu dagaalku bilowday waa berigii markaan tagnayna meesha waxaan sameynay waa waan nabadeed in aan kala dhex galna labada beelood oo walaalaha meesha ku dagaalamayo muddaa baari iyo adiga shantii lixdii saac camal ah ayaa waxaa lagu heshiiyey in ciidanka lakala qaado cid walbana ay ku laabato meeshii ay ka timid lawada hadlo kadib waxaa dhacay dagaalkii ayaa markaan soo tagnay kadib oo anaga hawshin maatay oon soo tagnay dadka kala xilinta meesha u tagnay waxkaradkiisa culimadii ay wada hadleen onsolo ayaa kadib wuxuu dhacay dagaal qof ayaa dhintay qof kalena wuu dhaawacmay dagaalkana weli wuu sii socdaa marka waxaan baaqraba labada bilod walaalaha dagaalka inay joojiyaan wadahadalka aan ku baaqaya qeybo ka mid ah magaalada beledweyne waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan iyo hub uruur si ay wadaan beelaha maleeshiyaadkoodu ay dagaalamayaan culamaa udiinka magaalada ayaa labada dhinac ugu baaqay in colaada nabad lagu bedelo taliya interfer ayaan weydiiyey mar haddii dagaalku uu dib u qarxay waxa uu yahay qorshaha ciidanka dowladda waan ku laabanaynaa suurtagal ma noqonayso meeshii saaka ee dhibka uu ka dhacay oon joojinay oon xal nabadeed ka gaarnay oon jugdiga aan ku bixin inaan haddana maanta dadka walaalaha ay dhiigooda ku daataan dooni mayno waa ku laabanayna mar kale waxbaana ka qabanaynaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne